waktiga time tableka la sameeyey ee doorashada wandhay inay ku darsoonto diyaar u meeyi hal maalin yacni muddadan tobanka sebtembar ilaa soddonka octoobar oo hadda oo yani inta dheerigaa waa intaas raalli kamaan ahayn duruufaan afartankaas maalmood raalli kama ahayn aniga soddonka maalmood oo octoobar iyo maxaan ku rahda labaatanka maalmood oo maxaan ku rahdaa bisha sebtembar waa konton konton maalmood raalli kama ahayn annaga duruufaan nagu geysay markaan wixii midba mid taabanay yaan dhaana waktiga ugu yar intaanu nala noqday weliba dadku waxay iska jeclaanahay in relaxing inta la noqdo laba bilood kale saddex bilood kale afar bilood kale laba sano oo extension oo dheeri ah inaan ku darsannoon meesha sii joognaan diidnay ma dalbeenno maalmo iyo isbuucyo iyo bil iyo ma raadinayno ma raadinayno shalaan waxaan heli karnay sanad iyo laba sanaan heli karnay annagoo danta qaranka iyo danta muxuu ahaay dowladnimada eegaynaan dhahnay maya ma jirto waad ogtihiin dadka soomaaliyeed oo dhan meel kasuyo markhaati u qabsanaya mawqifkayga maalintii ereyga doorasho la soo qaaday ilaa maanta waxba iskama bedelin inaan mar labaad madaxweyne noqdo mushkilo aniga ii taallo oo dadka inaan ka doonto iiga baahan waaye ee ma aha waajib oo howl qaran ma aha anay iga rabtaa inaan ka doorto inaan dadka ka doonto kalsooni kale oo sanado kale ay igu siisiyaan waana isii karaan waana iga dhaafo karaan waaxid kaleo muwaadin kaleo soomaaliyeed oo sharaf badan oo laga yaabo inuu iga qiimo badan iga awood badan iga aqoon badan oo joogay sii karaan dadka laakiin aniga waxaan ballan qaaday dadka hortiisa welina aan ku taaganahay dadka in loo celiyo talada muddadii hadday dhammaatay oo la yidhaahdo ahlan wasaalan intaan soo qaban karna waa soo qabanay a b c d aan qabanay intii duruufo inoo saamixi waan ka gaabanayna waan ka gaabanay mar labaadaan rabnaa waana waana taagana mar labaadaan rabnaa inaan dhammaystirno wixii qabyada ahay maamaadii ayday muxuu ahay qabyo ninkeedaa dhammaystiraa weli ku taagannahay iyo iyo iyo iyo tii kale ayday xarig cawa ninkiisaa furo meesha ay noo joogta annagaa naqaano oon hadda aan alif waxmala ka bilaabaynine talada fursad kale ha nala siiyaan la dhahay